الرحمن الرحيم آه، إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan taxsiin uga dirayaa tiiraanyada dhammaan eheladii iyo qoysaskii eh, ay ka geeriyoodeen dadkii maanta ku geeriyooday qaraxii arxamdarrada ah ay u geysteen eh, shabaabka waxaan eh, ummadda soomaaliyeed mar labaad eh, iyo mar saddexaad xasuusinayaa inaan kulligeen horta marka ugu horeysa ilaahay u barayno dadku meeshaas ku geeriyooday sidoo kale inaan ilaahay u barayno dadka ku dhaawacmay oo aan ilaahay ugu barayno in ilaahay caafimaad degdeg ah maanta qaraxii meesha ka dhacay wuxuu tilmaamayaa dhowr wax kow waxa uu ahaa musiibo qaran waan rajaynayo in ummadda soomaaliyeed ay gacmaha isqabsan doonaan si aan uga soo kabsanno haddii ilaahay tan labaad waxa uu ahaa fariintii ugu dambeysay ay noo soo direen shabaab fariintaasoo ahayd inaanay ka naxayn shacabka soomaaliyeed inaanay ka naxayn hooyo inaanay ka naxayn aabbo inaanay ka naxayn caruur inay la beegsadeen qarax meeshii uu shacabka badneed magaalada muqdisho iyagoo laayay dad shacab ah oo keliya sidaas daraaddeed dad shacabka soomaaliyeed waa inay ogaadaan sida keliya oo looga adkaan karo inay tahay midnimo wadajiir iyo innagoo gacnaha isqabsan inaan kulligeen dhinac iska dhigno haddii uu jiro kala duwanaansho aan leenahay oo aan garanno inaan leenahay hal cadow oo keliya cadowgaasina waa shabaab haddii aan awal dhuudhuuman jirnay lama dhuuman karno sababtoo ah kuguma deynayaan inaad shacab tahay kuguma deynayaan inaad canug yar tahay kuguma deynayaan inaad aabbo tahay kuguma deynayaan inaad hooyo tahay haddii aad ma tahay qof soomaaliyeed naftaada ayay cadow ku yihiin sidaas darteed waa inaan sida aan hore u sheegnay soomaaliyay kulligeen gacmaha isqabsanaa haddii aad siyaasi tahay haddii aad ganacsado tahay haddii aad dhallinyaro tahay haddii aad arday tahay haddii aad jaamici tahay haddii aad tahay qof iskiisu shaqaysta qof walboo soomaaliyeed oo raba nolol inuu dalkani yeesho shabaabka cadowga ku yihiin dowladda soomaaliyeed iyo xukuumadduba waxay idiin ballan qaadaysaa inaan sii dardargeli doono arrimaha amniga inaan tallaabooyinkii aan qaadnay sii laba jibaari doono waxaan idiin ballan qaadayaa inaan la niyad yebi doonin inta aan ka adkaanayn waxaan idiin ballan qaadayaa inta qof shabaabin uu nool yahay in qalbigeenna iyo caqligeennu intaan ka sii badnaan doono ummadda soomaaliyeed laakiin waxaan ka codsanayaa inay garab istaagaan caawa waxaan u dirnay meesha qarabkuu ka dhacay ciidamada qalabka sida oo hadda ka wada gurmud waa sii wadi doonaa gurmudkaas ummadda soomaaliyeedna waa kula soo laaban doonaa wadaxeeno dheeraada oon uga hadli doono qaabka aan u caawin doono inta intaas laga gaarayo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho jooga fadlan caawi walaalaha haddii aad dhiigku dhiig shubi kartidna shub haddii aada caawinaad kala bixin kartid bix haddii aadan wax kale ku qaban karin oo aadan u dhoweyn fadlan u soo duceey ugu dambayntii shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta ayay u baahan tahay inaan midowno maanta ayaan u baahannahay inaan isu nimaadno maanta ayaan u baahannahay inaan ka shaqayno hal mid oo hal mid oo keliya inaan ummaddeena iyo carruurteena badbaadino waxaanu ku badbaadi karnaa annagoo midaysan inaan la dagaalno cadowg waa mahadsantihiin wasalaam